magacayga waxaa ladhahaa cabdiraxmaan bashiir aamiin waxaan la shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka county government of garissa waxaan yahay public health officer horta polio waxaa waaye waa cudur cudur oo weli virus ah oo keena virus la dhaho poliomyelitis virus baa keena viruskana waxaa waaye waa virus jirka biniaadanka galo wuxuuna ka imaadaa nadaafad dari wuu ka imaadaa amase uu ka dhashaa khaasatan waxaa waaye saxrada biniaadanka oo afka biniaadanka gashay yaa cudurkan ka imaadaa siday ku geli karto waxaa waaye runta bulshada ay bannaanka ay ku saxroodaan waxaa dhacaysaa daqsigii yaa saxradii qaadayaa biyuhu gelinayaa cuntaduu geynayaa roob baa imaanayaa roobkii biyihii bay qaadaya saxradii bay qaadayaan baldoosihii bay ku shubayaan biyihii dadkii baa cabbayaan cuntada ay ku karsanayaan dadka naftirkooda markay saxroodaan hadday gacmaha si fiican iskaga dhaqi waayaan ee cunto ay ku diyaariyaan gacmaha ayadoo nadiif aan ahayn nadaafad dari bayna ka imaanaysaa kiisaska ugu dambeeyey ee xeryaha laga helo boolya ahaa tiradooda meeqay ahayd halkayse ka imaan dadka maqaxootiga hore mise ku cusbaa dadka waa isku jiraan maxay u badan yihiin maqaxootiga cusub oo soo barakacay ka soo baxay soomaaliya yay u badan yihiin 2023 meswa 6 bisha lixaad waxaa laga helay laba iyo toban ilmood baa laga helay cudurka dabeesha ee polioga ah ilmahaasna guddi waxay ka yimaadeen xerooyinka qaxootigay ka yimaadeen siddeed ilmood waxay ka yimaadeen xagadheera saddex waxay ka yimaadeen dhagaxley hal cunugna wuxuu ka imaaday ifo arrinta sababtana waxaa waaye waa qaxootiga faraha badan oo ka soo guuray soomaaliya soo barakacay oo soo kordhayay qaxootigii horoo degnaa yaa arrintan ma aragtay ay ka imaatay maadaama carruurta xeryaha ku dhaqnaayeen ay talaal hore lahaayeen kuwii soomaaliya ka imaaday cusbaabaan talaalka wadaninoo iyaga iyo fayrasku yaa keenaad leedahay ha sababtoo ah waxaa ognahay waddanka soomaaliya meelo waxaa jira amni dari u ka jiro oona ma aragtay caafimaadkooda si fiican u shaqaynaynin ilmihii talaalka ay helaynin baa jiraan oo laga yaabaa ma aragtay meelashi amni dari xumi ka jiraan ee ilmihii talaalka ay helaynin marka ilmihii ayagoo weligood la talaalin hadday ay soo gudbaan ay kenya ay imaadeen xarooyin qaxooti ay imaadeen meel cariiri oo maaragtay oo waa iska ogtiin haddee qaxootiga xarooyinka siday maaragtay nadaafadir marmar qaar ay ka dhici karto marka waxaa laga yaabaa ilmihii maaragtay inuu viruskii uu jirkooda ku dhasho sidaa darteedna maaragtay uu cudurka uu ku dilaaco xibnahooduna saa uu ku jebiyo calaamadaha lagu garto cunuga xanuunka dabaysha ku dhacda maxaa ka mid ah calaamadoyinka ugu muhiimsan oo horta oo lagu lagu kaso waxaa waaye ilmaha maaragtay cudurka dabeysha ilmaha wuu naafeeyaa laguhu tiraa lugihii baa maaragtay mare iska noqdaan cunuga socday oo ordaayey oo ku adeegayo waxaa arkaysaa aan socon karin oo naafoobay waxaa kaloo jira maaragtay wuxuu leeyahay kaar amase qandho fara badan buu leeyahay oo aanaan kaa jabaynin waxaa kaloo lagu sheegaa maaragta luqunta oo yar adkaatay oo waxaa la dhahaa stiffness of the neck luqunta oo yar adkaatay ayadana waxaa waye waa calaamooyinka lagu kasay ay ka mid tahay laakiin calaamooyinka ugu muhiimsan oo hadda oo xoog la saarayo badiyaa waxaa waaye waa qandhada faraha badan iyo maaragtay xibnaha oo maaragtay qofku uu maaragtay uu ka uu ka xooga uu ka beelo marka laga soo tago tallaalka ka hortagga ah ee Soomaaliya waxa la arkaa qofka asagoo uun sidaas sheegtay xubnihii tira maleeyahay qofku ku dhaca gargaar degdeg ah ama sabata bixinaho xanuunkaas uusan u naafeynaynin cudurkan waa cudur oo ka hortag buu leeyahay laakiin daawo ma laha ka hortagiisana waxaa waaye waa inaad talaalka aa qaadato mar walboo talaal uu jiro ama mar walba ololo uu jiro ololaha ka qayb gasho ilmaha talaalka aa siisiin markuu ololaha uu jirin qofka cunugii markuu talaalkiisa caadiga u socday hosbitaalka ka socday uu qaato aad bay u saacidaynaysaa cunuga hal mar hadduu cudurka dabaysha uu ku dhaco xibnahana uu tiro oo cunuga uu maaragtay xibnihii uu ka jabo waxaa dhacaysaa cunuga in loo sameeyo un masaajo loo sameeyo wax la dhaho physiotherapy daliigi loo sameeyo oo maaragta dhaqaalo fara badan la geliyo oo nin specialist oo maaragta cunugan kicin kara loo raadiyo wixiina dhaqaalo badan baa ku baxaya lacag badan baa ku baxaya dadkii akhriska u akhristeen dad saa u fara badan ma aha marka waxaan dadka ku dhiirigelin lahaa intuu cunuga xibnaha uu ka jabin oo hadhow maaragtay culees cidda ay soo fuulin ka hortagi baan haysannaa waa talaalkii waa bilaash guryahan lagu keenaya hosbitaalaha yaallaan ka hortaga aan xooga saarno talaalka aan qaadanno waxaan arki jirnay talaalka in la talaalo oo dhakhaatiirtu ay talaasho cunuga shan sano iyo wixii ka yar hadda wareegga saddexaad ood samaynaysaan shan iyo toban sanaad gaarsiisan iyo wixii ka yar inaad talaasha maxaa keen in tirada da'da kor loo qaado wareegii koowaada aan samaynay ee ilmaha waxaan talaalnay shan jir wixii ka yar baan talaalnay markii wareegii koowaad aan dhammaynay waxaa laga helay cudurkan dabeesha waxaa laga helay cunug oo sideed jir sagaal jir meelaha jiraa laga helay marka dawladdu way fikirtay waxaa la dhahay eegi cudurkan ilmihii shan jirkuu ka gudbay ilmihii kuusnaayeenoo ilaa iyo toban jir ilaa shantan jir buu u gudbay marka ololihii labaad iyo kii saddexaadbo waxaan ka dhignay shan iyo toban jir wixii ka yar baan ka dhignay sidaad ilmaha u badbaadino tira caruur intee dhanbaad xeryaha iyo deegaanka dhadhaaba aad rabtaa inaad gaartaan ood wareegan saddexaad ku talaashaan wareegan saddexaad insha allah wixii shan iyo toban jir aan ma aragtay aan rajaynayn inaan helno subcountiga dhadhaab markaa la dhaho waxaan rajaynay inaan helno sagaashan iyo sagaal kun afar boqol labaatan iyo afar ilmood oo ka yar shan iyo toban jir ka yar yaan talaalno insha allah haddaan aado dhagaxley waxaan rabnaa inaan talaalno toddobaatan iyo kow kun afar boqol labaatan iyo lix ilmood oo shan iyo toban jir ka yar ifo siddeetan iyo kow kun shan boqol afartan iyo laba xagadheerana siddeetan iyo shan kun afar boqol toddobaatan iyo sagaal ilmood yaa iska kaashanaya talaalkan talaalkan waxaa iska kaashanaysaa oo maaragtay maalgelinaysaa oona maaragtay support garaynaysaa wasaaradda caafimaadka dowladda kenya waxaa kaloo maaragtay xibin libaax ka qaadanaysaa hay-adda la dhaho w h o iyo unicef iyo maaragtay county government of garissa oo hadda maaragtay laga qabanayo garissa county ayadana maaragtay maamulkii iyo sidii ilmaha talaalka loo gaarsiin lahaa yay xoogga saaraysaa waxaa kaloo jirta u n h c r true kenya red cross oo joogta ifo msf oo joogta dhagaxley i r c oo joogta xagadheera ayakana shaqada nagula jiraan sifi maaragtay ilmahaas oo dhan aan u gaarno insha allah maxaad ugu baaqaysaa bulshada dhalay ee caruurta talaalka u baahaneed rabtaan inaad talaashaan
waxaan ii weysiinayaa waxaan ii baaqayaa waa fursad qaali ah talaalka waa talaal qaali ah waa talaal qiimo badan talaalka ilmaha ha la siiyo ilmaha talaalka ha la siiyo ilmaha talaalka ha la siiyo saddex mar baan ku celiyey sababtoo cudurkan waa cudurka hortag buu leeyahay laakiin daawo ma laha ka hortagi waan haynaa waa talaalkii waan la wareegaynaa guryahaan niguu keenaynaa meel walbaan aad joogtiin baan nigu imaanaynaa ilmaha noloshooda ha ku ciyaarina macishadooda maaragtay ha adkaynina talaalka haddii lagu keeno hadallo iyo badan iyo waxa gelin cunuga talaalka si xaq buu u leeyahay inuu talaalka la siiyo sifa cudurkan xum oo maaragtay aad u dhib badan ilmaha lagoo difaaco ilmahana jirkooda difaac xoog leh u helaan